أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أما bعd casharkeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda koowaad ee suuraة الmaa-ida ka mid ah suuraddan marka waxaa lagu magacaabaa suuraة الmaa-ida waxaa kaloo lagu magacaabaa suuraة الcuquud sidaasna waa la yidhaahdaa oo labadaba marka suuradday ku jiraan oo aaya suuradda yacnii aakhirkeeda qisatu maa-idati ciisa ayaa ku jirto sidoo kale qeybta hore ee aayaddana yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud aayadda hore sidaas ayaa ku jirto marka suuratu lcuquudna sidaasaa loogu magacaabay suuratu lmaa-idana aada bay ugu magac baxday oo sunnada waa kusoo aroortay suuratu lmaa-ida ama aathaarta suuraddan marka boqol iyo labaatan aayadood waaye madiinay kusoo degtay dhammaanteed siday culimmadu u badan yihiin waa qur-aankii bacdalhijra soo degay axkaam aada u fara badanoo waaweyn bay ka waramaysaa caqaa-idka nasaarada iyo sida uu qur-aanku ula dagaalamay oo uu u tafniidiyey u yacnii budlaankeeda iyo baatilnimadeeda uu u caddeeyey ayaa suuradda aada ugu jirto walaha iyo dadka muslimiinta inay isgarabsadaan oo acdaa-doodana aynan garabsanin yaa aada suuradda ay ugu tirtirsiineysaa xukunka iyo iyo tashriica allah subxaanahu watacaala ayay suuraddu aada uga waramaysaayo tashriica in alla xaggiisa laga qaato iyo jidaynta axkaamta xalaasha iyo xaaraanta waxyaabaha ku saabsan oo aan markaa yacnii dadku wax ay iyagu ahwaa-dooda iyo aynan ugaga soconin eeaxkaamta ilaahay inaan la bedelin oo inta axkaam kale lala imaado aan la dhihin xukunka ilaahay waayo xukunkan saan arki doonno suuradda dhexdeeda yaa ayuha rasuulu laa yaxzunka aladiina yusaaricuun aayaddaas iyo laga bilaabo ilaa iyo yacnii dhowr aayadood sida aan ku arkayno in shaa allahu tacaala waxaa kaloo aayaddu ka hadashay muxaramaadka waxyaabaha alla uu reebay ee adcimada iyo cuntooyinka ka mid ah ayaa suuradda aada loogu faaqiday oo looga hadlay kasabka suuraddu way ka hadashay oo dadka ugaarsiga iyo yacni ku shaqaysto wixii xalaal u ah iyo waxaan xalaal u ahayn iyo way ka waramaysaa ummadihii hore iyo qisaskoodiina wax ka mid a ayay suuraddu taabanaysaa marka axkaam aada u fara badan baa suuraddan marka ku jirto sabcu diwaalkana way ka mid tahay oo toddobada dhaadheer bay ku jirtaa suuraddaani ilaa culimada qaar ay yidhaahdaan siddeed iyo toban xugun oo aan keyrkeed lagu soo dejinin suurad kale aan ku jirin ayaa suuraddan ku jira ayay yidhaahdaan culimada qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow owfuu oofiya oo dhammaystira bilcuquudi ballamada iyo heshiisyada dhammaystira uxillat waa la xalaaleeyey lakum idinkaa la idiin xalaaleeyey bahiimatu lancaami xoolaha kuwooda aflayda ah oon hadlin yacnii xoolaha aan hadlin baa la idiin xalaaleeyey marka waa min idaafati ashay-i ilaa maa huwa akhasu minhu shayga in loo idaafeeyo wax khaas usii ah nacam ayb marka uxillat lakum waxaa la idiin xalaaleeyey idinka bahiimatu lancaami xoolihii kuwooda markaa afla yacni aflayda ah oon hadlin yani xoolaha uma hadlaan marka waxaana loo jeedaa un hadda xoolaha marka la yidhaahdo lo-da iyo geela iyo ariga ilaa maa kii ma ahne yutlaa la akrinaayo calaykum idinka dushiina lagu akrinaya ma ahane kaasaan la idiin xalaalaynin waana kuwa aayadda dambe oo xurimat calaykum ulmeytatu lagu faaqidi doono hayra muxilli saydi waa la idiin xalaaleeyey hayra muxilli saydi ugaarka kuwii xalaashanayo xaal aydnan ahayn idinkoon ugaarsi xalaalaysanaynin ama ugaarkii kuwa xalaalaysanayo idinkoon ahayn goormaydnan xalaalaysanayninna walxaal antum idinka oo xurumun muxrimuuna kuwa xarman aad tihiin kolkaad xarman tihiin idinkoon ugaar xalaashanaynin yani ugaar ama ugaarsi in allaha alla yaxkumu wou xukumayaa maabou alla xukumayaa yuriidu ou doonayo waxau doono ayuu alla xukumayaa marka aayaddu waxay ku la bilaabatay alla uu leeyahay yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow owfuu dhammaystira oo oofiya bilcuquudi waxyaabaha la gunto oo aada markaa yacnii ama ballan ha noqoto ama heshiis la dhigtay ha noqoto cuhuudda iyo cuquudda oofiya oo dhammaystira waa haddii aynan marka sharciga xaaraan ku ahayn wixii sharciga ku bannaan ee layskula ballamo laysku laysku ogaado in la dhammaystiro cuquudda marka waxaa lagu fasiray ballamada ay alcuhuud laba waxaa kaloo lagu fasiray alcuhuud aladii akhada allahu calaa cibaadihi biliimaani bihi tafsiir labaad ballamada ilaahay addoommadiisu uu kula ballamay dhammaystira oo ilaahay wuxuu nagu waajib yeelay wixii uu naga xarimay waa ballamo ilaahay xaggiisa yacni ka ah taa marka yacni dhammaystira imaamu tabarina taasuu doortay macnaha labaad ay awfuu bicuquudi illaahi alatii awjabahaa calaykum cuquudda alla uu idinku waajib yeelay ood sidaa kula ballanteen dhammaystira wacaqadahaa fii maa axalla lakum waxarama calaykum wuxuu idiin xalaaleeyey iyo wuxuu idinka xarimay waayo jumladan hore waa gogol dhig waxay gogol dhig u tahay waxyaaba nalaga xarimay iyo yaa naloo sheegi doonaayo waxyaaba naloo xalaaleynayo ee macnaha horena wuxuu yahay dee cuquudda aada gashaan oo dhan noocay rabta ha ahaato ilaaliya oo dhammaystira abuu xayaan isagu wuxuu yihi aldaahiru cumuumu lcuquudi ballamadoo dhan waay marka waa caam fii kulli rabtin yuwaafiqu sharca wax kasto xarig kasta oo la xiro oo lagu heshiiyo oo sharciga waafaqaayo in la dhammaystiro sharciga marka maxaan waafaqaynin sharciga wixii xaaraannimadiisu ay ku caddahay ama yacni qawaacidda sharcigu ay xarimaan ka fogaada wixii kale marka al aslu waxay tahay dadka labada qof waxay ku heshii karaan ama ay ku shardis ay ku shuruudtami karaan wax allaale waxay doonaan ilaa wixii xaaraan xalaal ka dhigaayo ama xalaal xaaraan ka dhigaayo maahane yani marka laba qof markay shuruud wada galaan maxaa u daliila shuruudiina oo kitaabka yacni ka keen shardigan aada gashay isagoo mansuus ah sax ma aha qofka waxaa laga fiirinayaa xukunka alle iyo xukunka rasuulka iyo wixii laga istimbaaday heshiiskan ma ka hor imaanaa mase kama hor imaanayo haddii uunan ka hor imaanaynin dadka waa u madax bannaan yihiin waayo baahida dadka iyo waxa ay ku heshiinayaan hadba wax soo cusboonaanaya waay waxyaabaha markaas yacni dadku ay masaalixda u arkayaan iyo waxyaabaha dhibka keenaya iyo wax iska waxaa weeyaan la xadidi kara ma aha keliya marka cuquudda la gelaayo sharcigu waa inaynan xarimeynin bis unbaa laga fiirinaya sharcigu haddaanu xarimin asalku waa inuu bannaan yahay oo xadiidna macnahaas oo kale waa tilmaamayaa ilaa shardan axalla xaraaman ow xarama xalaalan wixii sidaa unbaa la reebay ayb marka wuxuu leeyahay wax kastaoo sharcigii waafaqayo heshiis walbo sharciga waafaqayo sawaaء kana islaamiya am jaahiliya waxaa isku mida buu yihi heshiis islaamka lagu dhexgalay dhexdiisa iyo mid qabla lislaam la galay oo jaahiliyadii la galay xataa waa soconayaa haddii uu sharciga islaamka aanu ku hor imaaneynin rasuulka salى اllahu alayhi wasalama wuxuu yihi xilfu lfuduul xilfigii la dhihi jiray niman markaa adeeradiis ahaa iyo dad qaraabadiis ahaa ayuu la galay heshiis nebigana goobjoog buu ahaa cabdullaahi ibnu judcaan nin la dhihi jiray daartiisa ayaa heshiiska lagu galay nebiga marka isagoo ka warramayo heshiiskaa wuxuu yidhi maa uxibu ana lii bihi xumra nacam ma jecli buu yidhi in la iigu bedelo heshiiskaas geela midkiisa gudguduudan walow walow udcaa bihi haddii la iigu yeero fil islaami islaamka dhexdiisana la ajabtu waan ajiibi lahaayo waa yeeli lahaa heshiiska nebigu sidaa uu yidhi muxuu ahaa wuxuu ahaa qofka laga gardaran yahay in loo gargaaro carabta agtooda waxaa caado ka ahayd ninku meesha tolkiis ay ku badan yihiin marka uu joogo wax cabsiya ma qabo lama dulmi karo qabiilay uga cabsanayaan laakiin marka uu qof meesha iska soo maro aan dadka meeshaa degan iyo aan ahayn waa la yska dulminayaa waa lagu tumanaya waxay ku heshiiyeen marka qofka madluumka ahee laga gardaran yahay in la garab istaago oo isaga loo hiiliyo oo qofka daalimka ah laga qabto iyagoo jaahiliyadii waqtigii nebi qabla albictha ayay sidaas galeen nebiguna waa joogay sala allahu calayhi wasalam lama burinin waa la ogolaaday waayo islaamkii baaba in madluumka loo gargaaro waa ku jirtaa diintiina oo la odhan maayo marka gaalo maadaama ay wax ka gashay wax ka jiraan ma leh sidaas xaggaas loo qalab qaadi maayo ayb saasuu nebigu sala allahu calayhi wasalam marka uu yidhi islaamkii dhexdiisii ayuu sidaa madiino ku yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayb marka meesha waxaa laga qaadanayaa ballamada la gelaya iyo heshiisyada la gelaya hadday sharciga xaaraan ku ahayn waa in la fuliyaa lana dhammaystiro cuhuudda kale oo marka muslimka dhexdiisa dhex maraysa waa soo gelayaan mucaamalaadka iyo ku tacalluqo waxaa kaloo soo gelaya cuquudda muslimiinta iyo gaalada dhex marto suuratu lanfaal ayaan ugu tegi doonaa in shaa allahu tacaala iyo suuratu towba ayb uxillat lakum uxillat waxaa la idiin xalaaleeyey lakum idinka waxaa la idiin xalaaleeyey bahiimatu lancaami xoolihii ee mayeeraankooda xoolihii yacnii aan hadlaynin xoolaha aan hadlin yaa la idiin xalaaleeyey waa looda iyo geela iyo ariga marka kuwaan ayb ilaa maa yutlaa ilaa maa kii maahna yutlaa la akrinayo calaykum idinka korkiina lagu akrinayo xagee looga akrinaya marka qurdubi wuxuu leeyahay fi lqur'aani wasunnati wixii qur-aanka iyo sunnada ay idinka xarimaan oo xoolaha iyo ugaarta iyo waxa la cuno ah ka joogsada marka aayadda soo socotana waa soo gelaya xurimat calaykumta sunnada nebigana waa soo gelaysaayo sunnada nebiga waxyaabo qur-aanku uunan sheegin oo sunnadu xarimtay ayaa jirto sida nebigu sal l l slam nahaa can akli kuli dii naabin min asibaaci wa kuli dii mikhlabin min aayr waxyaabihii marka sunnadu xarimtayna waa xaaraanay noqona ilaa maa yutlaa calaykumta unbay gelayaan marka hayra muxili saydi ugaarka kuwa xalaashanayo xaal aydnan ahayn waa taasaa la idiin xalaaleeyey xaala kownikum ugaar ugaarta kuwii xalaashanaya idinkoon ahayn walxaal antum idinka oo xurumun muxrimuuna xarman idinkoo xarman aydnan ugaarkii xalaashanaynin marka meeshan iyadana hayra muxili saydi asayd masderna waa laga macnay karaa ismu mafcuulna waa laga macnayn karaa asayd ugaarsi asayd almasiid kii la ugaaranayo labada waa ku bannaantay markaan ugaarta aan leenahay waxaan macnayneynaa marka ugaarsi markaan dhahna masderkaan macnayneynaa ugaar markaan leenahayna tii la ugaaranayan ujeednaa labadaba waa saasna midii la ugaaranayay kuwa xalaashanaya xaal aydnan ahayn waay marka ugaarsi kuwii xalaashanaya xaal aydnan ahayn walxaal antum idinka oo xurumun xarman markaad xarmantihiin waa laydinka reebay inaad markaa yacni ugaarsi samaysaan oo waa suuradaaba ku imaan doontaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda wa antum xurum ayb ugaarsigaasna waa midda beriga sida meeshaas aan ugu tegi doonno uxila lakum saydu lbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum walisayaarati waxurima calaykum saydu lbari maa dumtum xurumaa ayb in allaha alla yaxkumu uu xukumayaa maabuu xukumayaa ay ladii kii yuriidu yuriiduhu ou doonayo ilaahay wuxuu rabou xukumayaa yani wuxuu rabou xukumaa iraadada alla marka lagu sheegayo macnaheedu maahan xikmad kuma dhisno waa iska xukumaa un ma aha ilaahay isaga wuxuu doono xukumaa wuxuu xukumaayana xikmaday ku dhisan yihiin ma aha nin iska yacni sida yacni nin awood badan oo annaga naga mid ah oo kale siduu iska sameeyo wuxuu rabo uu iska maamulayo yaa iga adag uu dhahayo kale maahane ilaahay isagoo cid ka adagna aan jirin ayuu haddana xikmad xukunkiisa ku fadhiyaa ayb marka meeshaa iraado maxdi a maahane iraado xikmad ku dhisan dad marka waxaa jira xikmadda inkiro ilaahay subxaanahu watacaalaa oo dhahaya xikmad rabbi kuma sifaysna afcaasha alle iyo tashrii yacnii ficilada alle iyo xukunka allena lama ciladeyn karo cilad waxaan ka wadaa sababtaasaa xukunkan ilaahay u jideeyey xikmadaasaa ka dambayso lama dhihi karay laakiin sidaas sax ma aha nacam ilaahay markuu wax jideynayo yacni waxa uu jideynayo sababtaasaa loo jideeyey maslaxadaasaa ku jirto inta badan wax la fahmi karo waayaba xikmadaha iyo waxa ka dambeeya wixii aan la fahmi karinna tacabudi ayaa lagu tilmaamayo sideedaasaan alle ugu caabudeynaa waxa caqligeenna ka weynaado oo aanan garan karin laakiin inta badan wax la garan karaba waa ay xakamka shareecadu ay ku dhisan tahay iyo marka alla iraadana waa leeyahay iraadadiisuna xikmad bay marka ku dhisan tahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxiluu shacaa'ir allah yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tuxilluu ha xalaaleynina oo naftiina ha u xalaaleyninin oo ha xalaalsanina shacaa'ir allaahi shacaa'irta alle maca ilaahay astaamihiisa astaamihiisa yacni diinta alle astaamaheeda wala shahra bishiina ha naftiina ha u xalaaleynina alxaraama xurmada lahayd bilihii xurmada lahaana ha banaysanina walalhadya hadyigana ha banaysanina xoolaha loo wado inta la qoor xiro loo wado xaramka ha u banbixinina oo ha banaysanina walalqalaa-ida kuwa qoor xiranna ha banaysanina qalaa-idku marka laba macnoba waa leeyahay kuwa yacni loo qoor xiray oo qoor xiran eewaxay sameyn jireen marka ay xaramka ka imaanayaan geedaha xaramka iyo caleemahaas intay soo qaadaan ayay qoorta kusoo duu ku xiran jireen si inaynan dagaal u soconin oo ay ka yimaadeen xajka loogu maleeyo qof marka astaantaa ay ka muuqato dagaal uunan ka muuqanin ha u banbixinin oo ha banaysanina idinka walal qalaa-ida waxaa kaloo laga macnayn karaa xoolaha loo qoor xiray oo intay qool u sameeyaan bay kab ka laalaadi jireen xoolaha marka qool kale kabtana ay ka laalaado macnaheedu haddii ay dhumaan iyo haddii meel kale ah in la ogaado in xoolaha kacbada xaggeeda loo wado haha banaysanina oo arrintaa ha u banbixinina walaa aamiina kuwa u qasdayana ha xalaashanina oo ha banaysanina albeyta beytkii alxaraama xurma beytkii day alxaraama xurmada lahaa kuwa u qasdaya oo xagga yani kacbadii u socdo ha u qasdinina oo ha u banbixinina yabtaquuna xaal ay raadinayaan kuwaas oy dalbayaan fadlan dheeraad dheeraadka oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday tijaaro ayay raadsanayaan waayo mushrikiintu waa xaji jireen xajka ummadda iskugu isugu imaan jirtay kuwaa marka waxay u socdaan meeshaas inay kasoo tijaaraystaan wa ridwaanan iyo raalli ahaansho dalbaayaan siday ayaga la tahay waay marka leanna mushrik qofku haddii uu yahay isaga wuxuu isleeyahay ama ay u xajin jireen inay ajar xag alla ka helaan oo waxay u haystaan marka diin saxa inay ku taagan yihiin siday iyagu la tahay naam yay iska noqoneen markaa intaabaa marka rabbi uu tilmaamayo yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tuxilluu aayaddan marka sabu nusuulkeeda waxaa layidhi nin alxutam la dhihi jiray lagu naanaysi jiray magaciisana shurayx bnu dubeyca ou ahaa madiinau yimid fardihiisiibuu bannaanka madiine uga soo tagtay keligiisuu nebiga usoo galay markaasuu wuxuu yidhi ilaa maa tadcu nnaas dadka maxaad ugu yeeraysaa markaasuu nabiga yihi ilaa shahaadati an laa ilaha ila اllah wa ana muxameda rasuulu اllah wa iqaami الsalaati wa iitaa'i الzaka ayaan dadka ugu wacayaa markaasuu yihi xasanun waa hagaag ilaa ana lii umaraa'a madax ayaan leeyahay laa aqdacu amran duunahu dad madaxaan leeyahay ooni keligay go-aan ma gaari kari walacallii uslim inaan islaamana waa laga yaabaa wa aatii bihim aan la imaado ayagana nebiguna asxaabtiisiibu wuxuu ku yidhi markaa ka hor nin baa idiin soo geli doono rabiico qoladaa ka dhashay yatakalamu bilisaani shaydaanin ku hadli doono markaa shureyx waa baxay ninkii nebiga agtiisuu ka tegey markaasuu nebigu wuxuu yihi laqad dakala biwajhi kaafirin biwajhin kaafirin wa kharaja biqafaa qaadirin waa baxay buu yidhi weji gaal ayuu ku baxay wuxuuna kusii jeestay oo ku qadaad jeestay qadaad qof wax dhakri rabaa ka muuqato wama rajulu bimuslimin ninkana muslim ma aha maba qiranin ba ilaa islaamnimadiiba famara bisarxi lmadiinati fastaaqahu geelii marka reer madiina oo banaanka daaqayuu maray horow u kaxaystay waa qunsaday wandalaqa waana iska tegay waa dabagaleen asxaabta waa gaari waayeen sanadii dambe markay ahayd marka ayuu me ayuu soo baxay isagoo xaaji ah oo xujaaj bakr bni waa-il qoladaa xujaajteeda isagoo ku dhex jiro dhulkaa yamaamo iyo xaggeeda ka yimid ganacsi weynna wato hadyigii iyo xoolihiina usoo qoor xiray ayuu soo maray marka meeshii muslimiintii nebiga waxay ku yidhaahdeen haada alxutamu waa kan ninkii xutam ahaa qad kharaja xaajan xaj buu us ayuu usoo baxay fakhalli baynanaa wa beynahu noo bannee marka annagii asaga asxaabtu marka nebigay ka amar qaadanayaane dad uun iska socdo maaha iska qamaamaayo ma aha oo nin walbaa wixii naftiisu jeceshahay iska sameynaayo maynan ahayn faqaala nabiyu sal l l slam nebigu wuxuu yihi inahu qad qallada alhadya hadyigii buu usoo qoor xiray markaasay yidhahdeen yaa rasuula allah hada shay-un kunaa nafcaluhu fi ljaahiliya annagaba waagii jaahiliyada waa samey jirnay waxaan oo kale faaba nabiyu sal l slam nebigu waa diiday aayaddan baa soo degtay laa tuxiluu shacaa'ir allah sababu nusuulka marka sidaa ayay leeyihiin tafsiirka dabar iyo keyrkiiba ku sugan ayb iyo asbaabu nusuulka waaxidi iyo shacaa'ir allahi marka waxaa lagu macneeyey manaasigta xajka ilaa xajku waa calaamadihii diinta waaye ayb ayaga marka ayago mushrikiinana way xajin jireen marka macno macnaha marka sidaas weeyaanoo manaasigta xajka iyo dadka ay ka muuqata hawban bixinina sidaa inay tahay waxaa kaloo la yidhaahdaa shacaa'ir allaahi xoolaha kuruskooda dhinaca midig ama bidix inta laga jeexay dhiig laga keenay dhiiggii dhinaca loo mariyey oo ishcaarka lagu sameeyey ha u banbixinina ha qaadanina xoolahaas sidaasay marka ka dhigan tahay laa tuxiluuha xalaalayninina naftiina ha u banayninina oo ha banaysanina shacaa'ir allaahi ilaahay diinkiisa astaamihiisa astaamahana hadyigaa ka mid a dadka xajinayaa ka mid a ayb wala shahra bishiina ha u banbixinina bishii day alxaraama xurmada lahayd hadda marka asha jinsiga laga wadaayo waxaa laga hadda marka waa bilihii afarta bilood rajab iyo yacnii bilihii kale marka dulqacday dulxije iyo muxaram afartaa biloodna cid ha u banbixinina oo ha dilinina ha banaysanina walal hadya hadyigiina ha u banbixinina hadyigii marka xoolihii kacbada xaggeeda loo waday walal qalaa-ida yacni kuwa yacni qoorta xiranna ama xoolihii u qoor xiray ama iyaga laftoodaba si loo nabadgeliyo xaramkii ka yimido calaamaddaas marka wato ee qoorta kusoo xirtay geedaha xaramka caleemahooda iyo qoorta soo gashtay ha u banbixinina walaa aamiina kuwa u qasdayo albeyta kacbada kuwa u qasdayo u socdo beytkii day alxaraama xurmada lahaana ha banaysanina oo ha u banbixinina marka culimada waxay leeyihin aayaddan marka waa mansuuqa oo suuratu tawba aayadaha ku jira ayaa lagu nasakhayo waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa hay-adahan iyo wixii marka heshiiskaa iyo ka dambeeya marka in la yani meel walba markaa yani lagu dili karo iyo aayadahaasa waxaa yidhaahdeen lagu nasakhay sidoo kale bilaha xurmada lena waxaan ugu tegi doonaa suuratu towba oo aayadda marka la leeyahay aayada aayaddan waa lagu nasakhay markaan gaarino yaan ka hadlaynaa marka waxay culimadu aqwaal ka leeyihiin in sha allah ayb waxaa kaloo la nasakhay de walaa aamina albeyt alxaraama mushrik kacbada soo aadayo waaba laga manciyeyba wixii xajatulwadaa yani sanadkii tobna sanadkii sagaalaad waa kii marka suuratu towbana alla uu kusoo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu lmasjid alxaraama bacda caamihim hada markaa mushrik dambe oo isaga hadda la nabadgelinayo oo awalba kacbada u soconaya maba jiraayaba waay ayb taasaa marka aayaddan marka waa mansuuqay yiraahdeen yabtaguuna xaalay dalbayaan oy raadinayaan fadlan dheeraad dheeraadka oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday iyo wa ridwaanan raalli ahaansho waa goorma waa yacni waa siday iyagu isleeyihiin waa intaan marka laga joojinin inay kacbada soo aadaan hade markii laga joojiyo waaba laga celinayo inta loo banbaxaa laabta la leeyahay waa laga celinayo wa idaa haddii xalaltum aada xalaalowdaan fasdaaduu ugaarsada haddaad ixraamkii ka baxdaan xaalatul ixraamkii ood xalaal noqotaan markaa fasdaaduu ugaarsada meeshaan marka waxay ku baxdiyaan alamru bacda alxadri masalada leydan haddii shay layska manciyo markii layska reebay kadib haddana amar uu yimaado siiqatu amrin shaygii oo laysku yacni lays amraayo haddii uu yimaado amarkaas see loola dhaqmaa inta badan culimadu waxay u badan yihiin amarkaas waa lil ibaaxa waa bannaan bannaanaanshow tusaa marka waxay leeyihiin waa idaa xalaltum awal marka intaad xarman tihiin waa la idinka reebay inaad ugaarsataan wa idaa xalaltum haddaad xalaalowdaan ood ixraamkii ka baxdaan fasdaaduu ugaarsada waa idiin bannaan tahay baa laga wadaa ee haddaydnan ugaarsanin waa dembaabeysaan ma aha ninka ninkii raba waa iska dhaafi karaa waana ku badan tahay qur-aanku sidaan oo kale culimada qaarna waxay yidhaahdaan almru bacda alxadri xukunkiisu wuxuu noqonayaa qabla alxadri shaygaas wuxuu ahaa haddii qabla alxadri uu waajib ahaana waajib uu noqonaa amarkan dambe hadduu ibaaxa mubaax uu ahaana kana mubaax uu noqonaa hadduu mustaxab ahaana mustaxab buu noqonaa waxayna usoo qaataanba kaba mid ah qowluhu tacaala faida insalakha alashhuru lxurumu faqtuluu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhu dilkoodaas marka muxuu noqonayaa qabla bilahaas ka hor wixii uu ahaa buu haddana noqonayaa imaa fardu kifaaya ama fardu cayn hadba sidii la dhaha macnaha laakiin istiqraa markii lagu sameeyo ibaaxay u badan tahay hadda dilkoodii waa la idinka xarimay bilaha wixii ka dambeeya waaba idiin bannaan yahay mutlaqu marka ibaaxadii hadda middan markaa mustalabada daraf miday siman yihiin miyaa laguay ku kooban tahay mase acamu min dalika waaye warar badan baa meelahaasna iskaga jiro kollina wa idaa haddii xalaltum aada xalaalowdaan fasdaaduu ugaarsada marka ugaarkii waa idiin bannaan yahay ugaarsigii walaa yajrimannakum yownan idinku xambaarin shana-aanu qowmin qolo nacaybkood yownan idinku xambaarin an saduukum lian saduukum inay idinka celiyeen darteed can ilmasjidi masjidkii alxaraami xurmada lahaa inay idinka celiyeen darteed yacni nacayb aada ugu qaadeen yaanu idinku xambaarin an tactaduu inaad xadgudubtaan inaad xadgudubtaan yaynan idinku xambaarin wa tacaawanuu isu kaalmaysta cala albiri samafalka iyo wataqwaa alla ka cabsiga walaa tacaawanuu ha isu kaalmaysanina cala alithmi dembi iyo walcudwaani collaytan wataqu llaha alla ka cabsada in allaha alla shadiid lciqaabi ciqaabkiisu miduu adag yahay walaa meeshanna marka cadaaladii baa laysfarayaayo alla wuxuu leeyahay walaa yajrimanakum yownan idinku xambaarin shana-aanu qowmin marka yajrimanakum waxaa weeyaan ay laa yaxmilanakum yuqaalu waxaa la yidhaahdaa jaramanii fulaanu calaa an sanactu kada hebelaa igu xambaaray inaan waxaa sameeyo yani yaynan idinku xambaarin waayo marka shana-aanu qowmin faacilkii wey yejrimana faacilkeeda kun taas horena waa mafcuulkii koowaad an tactaduuna mafcuulkii labaadaa dhacayo jaramada laba mafcuulay qaadaneen walaa yejrimanakum yownan idinku xambaarin shana-aanu qowmin qola nacaybkood ood col la tihiin colkaas iyo nacaybkaas sax ba ha ahaado ilaa qof qola qolo aada nacayb tahay marna waa ku qaldanaan kartaa marna waa ku saxsanaan kartaa xataa haddaad nacaybkooda ku saxan tahay yownan idinku xambaarin an saduukum xarafkan laba qiraa'a ku jirta abuu camar ibnu kathiir iyagu waxay aqriyeen in saduukum in saduukum haddii la aqriyo shardiyo waa inta an saduukum haddii la aqriyana yacni tacliil ayaa loo jeedaayo liansaduukum laam oo tacliila lasoo qadara marka ayaanu idinku xambaarin qola nacaybkood ansaduukum liansaduukum inay idinka celiyeen darteed can ilmasjidi masjidkii alxaraami xurmada lahaa ay idinka celiyeen darteed waa sanadkii lixaad nebiga asxaabtiisu maka u socdo cumro rabo waatay ka celiyeen xudaybiye heshiiskiina ou dhacay qolo marka nacayb aada u qabtaan inay idinka celiyeen masjidulxaraam dartiis yaanay idinku xambaarin nacaybkooda yownan idinku xambaarin an tactaduu inaad xadgudubtaan calaa an tactaduu calaa baa u qadaran calaa an tactaduu inaad xadgudubtaan ood ku xadgudubtaan ictidaa yaanu idinku xambaarin oo idinka marka qoladaasi wixii ilaahay idinka amro kula dhaqma sida idinku hawadiina ay jeceshaha ku dhaqminine shareecadu waxay idin amrayso kula dhaqma ka taga haddii laidin yiraa ka taga haddii la idin yiraa dila dila adiga addoon shareecada ku socdo noqo alxaafid ibnu kathiir aayaddan wuxuu yihi laa yaxmilannakum yownan idinku xambaarin buqdu qowmin qola nacaybkood calaa tarki lcadli cadaaladda in laga tago faina alcadla maxaa yeeley cadaaladdu waajibun calaa kulli axadin qof kasto cadaaladda waajibay ku tahay fii kulli axadin qof walbaana waajibay u tahay shanigiisa ayb fii kulli xaalin waqti walbaana waa waajib cadaaladda xaalad marka aduu saada rabto u dhaqanoo sidii mooryaan oo kale iskaga dhaqan la leeyahay ma jirta naam oo ciddaad doonta aada dili kartid ciddaad doonta maalka aada ka dhici karto maya xaalad walba cadaaladdu waa waajib shaniga qof kasta cadaaladdu waajibay u tahay muslin iyo gaal wuxuu rabaa ha ahaado qof walbaana waajibay ku tahay cadaaladii marka waa sidee sharcigii ilaahay cadaaladii yani qofkaani adiga waxa uu ilaahay subxaanahu watacaala uu kaa faray kala imaam wuxuunan kaa farin ha u tegin haddaad u tagto adiga laftaadan sharciga islaamka ku soconinba markaa wa qaala bacdu salaf wuxuu yihi salafka qaarkood waxay dhaheen a'imadii hore maa caamalta man casa allaha fiika bimidli an tudiica allaha fiihi kulama kulama dhaqantid qofkii ilaahay adiga yani qofkii alle ku caasiyey waxa adiga kugu saabsan ilaahay ugu caasiyey inaad kula dhaqanto inaad adiga ilaahay ku adeecdo shanigiisa ninkan hadduu qalad kaa galay ama uu wax kugu sameeyey oo ilaahay uu ugu caasiyey arrintaas adiga marka aada ka aargoosanayso ilaahay ku adeec macnaha sidaad rabta ha uga aarsanin sidii ilaahay ku amray uga aarso haddaad ka aarsanaysa dersi aada u weyn waayo marka dersigaani adiga marka qofkaana kanaa waxaan sameeyey anna waa sameynaa sax ma aha waa ii banaanaanaysaa ma aha ayb macnahaasaa marka ibnu kathiir marka uu tilmaamay an tactaduuna waxay tahay an tatajaawazu lxadda aladii xaddahu llaahu lakum fii amrihim dabari sidaas uu leey inaad gudubtaan ood dhaaftaan xadkii alla idiin xadeeyey oo ayaga ku saabsan ayb dadka qaarkood marka ayagoo khayr iyo wanaag rabo ayaa mararka qaar si waxay u dhaqmaan marka aan sharciga waafaqaynin yay u dhaqmayaan mararka qaarnad cid u sheegtayoo yani u banaysay oo cilmile ma jirtee ayaga unbaa maskaxdooda la tashtay beriyihii marka meeshaan bosniya oo dagaalka ka soco jiray waa kuwii qoladii sarabka serbiyiinta naago badan oo muslimaad ah waa kuwii faraxumeeyey oo dhibaato badan geystay nin marka xaaladaas iyo aada uga xumaadayoo waxaas arkay baa marka wuxuu damcay inuu iyaga marka gaaladaas marka inuu ka aarsado u damcay waa fakeray marka awood kale ma hayee wuxuu sameeyey marka dalalkaas galbeedka dal ka mid a ayuu wuxuu ka furay meel yacni naagaha lagu gado oo nimanka loogu soo qalqaaliyo loogu keeno oo looga zinaysto markaasna markaasu wuxuu rabaa inuu yidhaahdo kuwaan kuwaana ka zinaystay anigana in laga zinaystaan ka shaqaynaa ayagana meelaan furaa lacagtaan ka helana waxaan u diraa bosnia waxaa laga yaabaa isaga niyad ahaantiisu hadda xuma yacni wuxuu is leeyahay wax unbaa ku jiro islaam uu u damqaday laakiin dariiqu u maray dariiq noocee ah dariiq eber ah waa ilaahayna uu ka caroonayo waayo waxaas inaad ka shaqayso foolxumo waay marka marka la leeyahay qofku war waxa uu sameynayo cilmi ha u yeesho war waxa uu sameynayo ahlu cilmi ha weydiiyo maahan in colaad colaad loo qaado dadka sidaas dhahaya ayb haddaadan cilmi rabin oo xalaashay xaaraanta wuxuu alla xalaaleeyey xarimay haddii aadan inaad fahamta haddaadan rabin haddi waa iska mooryaamayn karaa qof walba qofku waa iska mooryaamayn karaa qofku marka inuu ku socdo cilmi meeshau lugta dhigaayo iyo waxa uu sameynayana oo u leeyahay yacni ilaahay ma baneeyey ma reebay inuu og yahay maaha inaad intaad wax samayso markaas kabacdi ah fadwo raadiso talo waxaan ma banaanayn mise ma banaanayn inaad samayso ma ahan qabla intaadan fal geysanin sharciga inaad weydiisid wa tacaawanuu kaalmaysta yacni isu kaalmaysta cala albiri khayrka isu kaalmaysta wataqwa iyo alla kacabsiga meeshanna waxaa laga qaadanayaa iyo aayaddan allah uu ku tilmaamayaa bani aadamkao dhan muuminiintii baa waxaa laleeyahay khayrka iyo alla kacabsi isu kaalmaysta wax allaale wixii marka khayr iyo samafal iyo alla kacabsi oo ilaahay raalli ka yahay qofka haddaad kula yacni aada ku kaalmayso waa sidii marka ilaahay raalliga ka ahaa qofkaas marka aada ad yacni wanaagga aad yacni waxa alla uu raalliga ka yahay aada ugu kaalmeynayso ama aada siinayso cidduu doona ha ahaado alxaafid ibnu lqayim kitaabkiisa zaadulmacaadka sulxulxudaybiya markuu ka sheekeynayo fawaa-idda laga qaadanayo axkaamta ku jirto wuxuu sheegay waxaa ku jirtay qisada nebiga sal ll slam waa kii yidhi maanta iilama imaadaan quraysh khudo ay ku weyneynayaan kacbada oo kacbada ay ku weyneynayaan iilama imaadaan ilaa waa siinayaa buu yihi nabiga sal ll ly slam halkaasuu marka wuxuu ka bixiyey haddii qofka gaalka ah mubtadica faasiqa haddii uu weydiisto in la lagu caawino ama lagala qeyb qaato wax ilaahay uu raalli ka yahay in la waa la siinaa kufrigoodana waa laga celinaa lama siinayo kufri wax ah fisqi la siin maayo bidcana la siin maayo kufriga iyo fisqiga iyo bidcada waa laga beri noqonaa wixii ilaahay raalli ka yahayna bani aadam qabanayo haddii la arko haddaad la qabato waxaa ilaahayna uu jecel yahay wax dembi ah ma lahan aayaddaanayna culimmadu u daliishadaan qurdubi laftiisa macno noocaasoo kale uu tafsiirka ku ishaaray zaadulmacaadkana sidaas ayaa laga feeri karaa marka dadkii muslimiinta iskaba dhaaf ummad kale muslimiintii baan wanaag inay iskala shaqeeyaan diyaarba u ahayn maanta marka nin walbaa qaanadaa lagu soo xiray adiga magacaasaa lagu yidhaah adna magacaas axsaab afkaaro yani yani magacyo iyo afkaaro ayaa dadkii muslimiinta lagu kala yacni leexleexiyey taasaa marka waxay kaliftay qofka waxa lagala shaqeynayo ama lagala tacaawunayo inaan la fiirinin xaq miya masoo baatil ma la fiirinayo keliya waxaa la leeyahay yow yahay qofkan kooxdou ka tirsan yahay fakarkiisu dhinaceed u janjeeraa bis intaasaa la leeyahay intaasaa daniga la ysugu xumeynaa taasna sax ma aha qofka muslimkaa iska yacni tan hadda aan ka hadlayay hore caamay bay ahayd muslim iyo gaale ugu horta bal ugu horeyn dadka muslimiinta wixii sharciga ku bannaan haisu kaalmaystaan iyaga yani wixii samafal iyo alla kacabsi ah ha isku kaalmaystaan oo yaan la dhihin marka haddii qofkani marka uu koox yahay waxna uu ku qaldan yahay waxna uu ku saxsanaado waxa uu ku saxsanaado adigu haddaad kala shaqaysood ku kaalmayso adoon wax ku darsanin kooxdiisa aanan ku beerin hadda ogow tacaawun iyo intimaa-a kala jira nacam intimaa waxay tahay inaad u abtirsato kooxdaas aada ku beerto bayco aada la gasho kooxna baycaha la gelin nacam haddaad aragto marka de qof muslim ahoo adiga suldo iyo awood kugu leh oo ilaahay subxaanahu watacaala diintiisana kugu maamulaya aada hesho kaasna inaad markaa yacni aada daacadiisa gasho waa lagaa rabaa laakiin kooxahan marka hadda aan arkaynee jiro ee nin walbaa magac uu samaystay inaa in lagu biiro oo laga mid noqdo cud iyo xubin laga ahaado ma banaano waayo muslimiintay kala gegeynayaan xaalad tafaruqay abuurayaan walaa-aadaa ku dhismaayo oo yacni gaar ah walaa-i islaamku guud ahaan ou lahaa yaa kooxdan gaar ahaan ay u yeelanay kaas marka adiga waad ka fogaani laakiin asagoo isagoo hadduu ku qanco waxaas ama qof faasiqa ama mubtadic muslimiinta ka mid a haddii uu talo wanaagsan uu ku taagan yaho haddii lagala qeyb qaato shaqadaas bidcadii maahan fisqigii ma aha waa wax ilaahay jecel yahay waa midda aayaddan ay farayso culamada muslimiinta sidaasay yidhaahdeen labadaas imaamna waa tusaale ahaanan usoo qaatay marka bataatanba haddii yacnii haddii qof madluuma oo laga gerdaran yahay loo hiilinayo haddii meel wasaq iyo qashin iyo laga qaadayo yacni qofka aan kaalmaysanayo laasim inaan isku mid noqonno wax walba aan isaga mid ka nahay taa lama helaayo wixii xunna waa laga fogaana wixii wanaagsanna waa laysla qabana ayb kama wada marka dadka muslimiinta ee mubtadicada qalad male ma lihin bidcada waa radinaysaa waana laga hadlaa laakiin shaygan waay waxaan ka hadlayna ilaahay jecel yahay in laga qeyb qaato dadkii marka meelaha qaanadaa la kala galgashtay qaanadahaas marka iyagaasaa dhibaataa marka qofkii gashtay iyo qofka ugu jirayna dhibaysaa qof aan waxaas ku jirinna in lagu tuhmaa waa qalad walaa tacaawanuu haysu kaalmaysanina cala alimi dembi iyo walcudwaani colleytan wataquu llaha alla ka cabsada in allaha alla shadiid lciqaabi ciqaabkiisu miduu adag yahay ee uu daran yahay xurimat calaykum lmeytatu wadamu walaxmu lkhinziir xurimat waa la xarimay calaykum idinka korkiina waxaa laga xarimay almeytatu baa laydinka xarimay baktiga meyta marka waxaa weeyaan waxaa waa wixii u dhinto iskiis gowrac sharci la-aantiis wixii u dhinto iyo wax aan la gowricin oo gowrac sharciga uunan ku dhicin waa bakti koo waxaa laga soo reebayaa marka malaayiga iyo ayaxa xillat lanaa meytataani wadamaani fa ama almeytataani faalxuutu waljaraadu malaayiga iyo ayaxa wixii labadaas aan ahayn haddii aan la gowricin oo sideeda ay u dhintaan haddii awal in la cuna ay bannaanayd gowraca yaa bannaynaya haddii marka aan la gowricin oo iska baktiyo lama cuni karo wixii awalba in la gowracdaa oo la qasho aynan bannaanayn oo hilibkiisa xaaraan laga dhigayna ee kaas gowrac xataa kuma xalaal noqdo bakti unbuu noqona haddii la gowraco sida dameerka iyo kale waxaa kaloo bakti ama meyta noqonayo neef nool haddii laga soo gooyo xubin maa qudica min albahiimati wahiya xayatun fa huwa meyitun xadiidkiisa abi waaqid sidaasu ahaa wixii neefka laga gooyo nool isagoo nool wixii laga jaro yacni neefka waa mey waa bakti ma xalaaloobaya xurimat waxaa la xarimay calaykum idinka korkiina almeytatu baktigii baa laydinka xarimay waddamu ayaa laydinka xarimay marka wixii marka gowraca sharcigana waa waxaa weeyaan waa wixii la gowraco oo aqalu zakaati waxay tahay xayawaanka laba xaaladuu xayawaanku leeyahay mar gacanta aada ku haysatood awoodid xayawaan aada gacanta ku haysood awoodid inta ugu yar waxay tahay qadcu lmarii waalxulquum meesha yacni hunguriga maro iyo inaad yacni iyo qoortii marka inaad goyso cunaha inaad goyso oo meesha yacni neefsashada iyo meesha ay maraan cuntadu ay maraan inaad goyso intaasaa ugu yar wakamaaluhuna an yaqdaca alwadjayni macahumaa labada xididee dhinacyadana inuu la gaari uu gaarsiiyana waa sunna waa dhammaystir ayb waxuuna ku bannaan tahay wax kastoo af leh ama qori ha ahaado ama ha ahaado midi ha ahaato bir ah ama dhagax af leh ha noqdo kulli waa ku bannaan tahay ciddida iyo marka laga reebo eliga labadaa ma bannaana oo nebigu waa reebay sala allahu calayhi wasalam wixii la awoodi waayee kaa fakado neefkii geela ahaa matalan ama neefkii arigaa sida ugaartii oo kale u diday xukunkii ugaarta u yeelanaa marka haddaad bismi illaahi intaad tiraa warankii aad ku dhufato meel uga uga durto isagoo nool haddaad soo gaartana waad gowracaysaa isagoo dhintay haddaad soo gaartana waa xalaal ayb waa wixii markaa isagu la awoodi waayey xadiidkii raafic ibni khadiij sidaasaa ku jirtay nacam qofka gowracayaana waa inuu yahay muslim ama kitaabi wathani hadduu gowraco mushriga ma ansaxayo nacam waa inuu kitaabi yahay ama muslim uu yahay bisinkana in lagu gowraco waayo nacam masalada bisinkana suurat lancaam aan ugu tegayna nacam halkaasay kufi ayaan ku baari doonaa shardi inuu yahay iyo in kale wadamu ayaa la ydinka xarimay dhiiggiina waa la ydinka xarimay dhiigga aayaddan waa lagu caam yeelay dhiigga la xarimay marka waa kee midka shubmaayo ee daadanaayo fii suurati اlancaam qul laa ajidu fima uuxiya ilaya muxarama calaa طaacimin yaطcamuhu ilaa an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan taasaa marka fasiraysa ow daman masfuuxan marka maxaa laga ixtiraazaa maalan dhiigga fadhiyo sida yani beerka xoolahoo kale rasuulku sala alla ly slam wuxuu yihi uxillat lanaa maytataani wadamaani dhiiggii marka wuxuu ka tilmaamay faama adamaani faalkabidu waatixaal kuwaas waa bannaan yihiin dhiiggu haddii uu galo lafaha iyo wixii dhex gala iyo wixii meel ku qarsoomo marka marka neefkii la qala ka bacdi iyo masfuux maadaama ounan ahayn dhib ma laha isaga walaxmulkhinziiri doofaarkii hilibkiisii baa laydinka xarimay hilibka doofaarkuna de hilibkiisa keliya waxa layska xarimay maahane maqaarkiisa iyo kulli waa layska xarimay iyo lafihiisa iyo laakiin maadaama wax ugu badan uu hilibkiisii yahay ayaa gaar hilibkiisa saas loo sheegay doofaarkana waxaa laga isticmaala waa un hilibka dadka cuno ay ka isticmaalaan saasaa hilibkiisa looga cabiray walaxmulkhinziiri doofaarkii hilibkiisii yaa laydinka xarimay iyo wamaabaa laydinka xarimay kii waladii kii uhilla loogu qayliyey oo loogu dhawaaqay ligayriillaahi ilaahay heyrkiisa bihi isaga loogu dhawaaqay wixii ilaahay heyrkii loogu dhawaaqayna waa laydinka xarimay oo waa maxay waxa asnaamta iyo dawaaqiidda iyo jinniga lagu weyneeyana waa laydinka xarimay oo marka la gowracaya ayaa waxaa lagu dhawaaqay shayaadiin magacooda oo kale yaa lagu dhawaaqay ama cid kale hadday doonto ciddaa kale malaa'ig ha noqoto ama nebi ha noqdo haddii la doono wamaa uhilla ligayr illaahi baa leeda waxii alla ka soo haro taa iyada marka isagana lama cunaayo waayo maxaa yeelay shirki baa meeshaas ku jira waa shirki waxyaabaha marka de mingiska iyo booranaha iyo xoolaha markaa jinka loo qalaayo laleeyahay jinni baa la muddeeyey oo muddadii baa la gaaray oo xoolahana sagaan u qalayna haddii kale cudur ayuu nagu ridayaay oo cudurkiisaan ka cabsanaynaa ama la yiraahdo ama la yiraahdo cudurkiini waa la arkaa caafimaadkiini iyo waxyaabahaas oo dhan waa wada shirki xoolaha loo qalaana in la waxaas lagu qalaana in la cunaa ma banaana waa bakti oo kale bisinka in kas looga tagana mararka qaar xoolaha noocaas oo kalea bisin laguma ag sheego jinniga iyadoo markaa lagu weyneynayo waa shirki iyo kufri waalmunkhaniqatu ayaa laydinka reebay wamaa uhilla marka suuratulbaqarana waa uga soo hadalnayba meesha mararka qaar marka waxyaaba waxaa soo gala xataa faanfaan wixii loo gowraco iyo waxyaabaha xaggaasaan uga soo hadalnay wlmunkhaniqatu ayaa laydinka xarimay midii la ceejiyey tii marka ceegsantay la ceejiyey ee markaa inta ceego lagu dhegay neefkii sidaas nafta uga baxday haddii inta la ceejiyo isagoo nafti ka bixin oo nafti ku jirta la gowraco gowraco xalaal ku noqona wlmunkhaniqatu marka hadda waxaa iska soo gelaya korontada hadda xoolaha lagu qabtoo kale koronto in inta lagu qabto neefku markuu gariiro ou dhinto ma la cuni karo ka bacdi isagoo nool haddii inta laga qabto la gowraco waa la cuni karaa haddaan la ogeyn ka waran marka xaalad marka waxaa imaan karto korontaa lagu qabtay inuu dhintay markii la gowracayo iyo in kale lama hubo waa xaaraan isagana lianna al aslu fi luxuumi alxurmatu waayo banaan mar haddaanan dakaad sharci aan la hubin gowrac sharci haddaan la hubin xaaraanu noqonan ayb wayna dhacdaa meelaha qaar xoolaha marka xanuunka iyaan ma rabno inaan dareensiinay kuleeyahan isagoo daandaan oo marka intay ku qabtaan koronto ayaa la qalaa meelaha qaarkood marka mararka qaar de korontada inuu isaga dhintaa dhici karta mar inaan la ogeyn baa dhici karta waa khatar marka wixii laakiin suuqyada muslimiinta yaallo asal gowracu asal ku yaal oo dadka muslimiinta ay qalaan suuqyadoodana yaallo wlmunkhaniqatu midii markaa la ceejiyey waalmawquudatu midii la garaacay oo la tumay oo ul inta lagu dhuftay ku dhimatay markaas waa xadiidkii cadi bni xaatim wuxuu ahaa wixii waranka aada tuurayso caaradiisa wixii asiiba cun wixii ballaar ballaar usha marka madaxa ay uga dhacdo sidaa uu ku dhintana ha cunin buu yihi fa inahu waqiidun wlmutaradiyatu midii yacni soo dhacday oo meel kore kasoo shalwatay oo kasoo dhacday iyadana waa laydinka xarimay neefkii meel buur korkeeda laga soo tuuray waa dhacay marka waa dhintay kaana ma cunaysaan waalnadiixatu midii la hirtiyey oo neef kalaa hirtiyey oo gees geliyey waa dhimatay ma la cunaayo iyada waa laydinka xarimay iyo wamaa ayaa laydinka xarimay kii akala ou cunay assabucu dugaagga wixii uu cunay ilaa maa kii maahane dakaytum aada gowracdeen maahane wixii aada gowracdeen maahane kaa waa cuni kartaan marka ilaa maa dakaytum istinahan xaggee loo celinaa bacdi ahlilcilmi waxay dhaheen alistinaau liljamiic waa dhammaan wixii aada gowracdeen maa dhammaanta marka xaggee kasoo bilaabmaa marka walmunkhaniqatu iyo ka bilow iyo leanna baktigii dawaaba qaab bakti loosii gowracaa maba jirtaba dhiig iyo hilib doofaarna qaaba u gowracmaayo ma laha wixii ilaahay keyrkiis loogu qayliyo saa lagu gowracayna meel ka gaarid ma laha ee tii la ceejiyey iyo midii la garaacay iyo midii meel dheer laga soo tuuray iyo midii la hirtiyey iyo wixii uu dugaagga cunay oy wax ka soo hareen ilaa maa dakaytum mee intaasay u noqoneen ibnu cabaas baana laga wariyo wuxuu yidhi maa adrakta dakaatahu min haada waxaan lasoo sheegay wixii aada gowraceeda gaartid see lagu garanayo taxaraku lahu danabun saynta dhaqdhaqaajinayo ow tadrifu lahu caynun ama ishiisii baa yacni marka ayaa marna furmayso marna xirmayso fadbax gowrac waana cuni kartaa markaan fadbax wadkur isma allaahi calayhi fa huwa xalaal waay markaas waa xalaal qataadana marka sidaa buu yidhi qaar kale culimada waxay leeyiin istinaha wuxuu u laabanayaa min ataxriimi calaa hada yakunu اlاstinaau munqaطican ay xurimat calaykum اlmeytatu ilaa aakhirihi ilaa maa dakaytum walaakin maa dakaytum waxaad gowracdaanoo min alxayawaanaati xayawaanaadka ah alatii axlaltuhaa lakum aan idiin xalaaleeyey bitadkiyati gowrac aan idinkugu xalaaleeyey xalaalun waaye istinaha marka qowlka labaad munqadic buu ka dhigaa marka istinahan marka oo ilaa maa dakaytum xurimada u celinaa qowlka labaad waxyaabaha lasoo sheegayaa waa la idinka xarimay taxriimkii baa laga istinoonaa marka wamaa akala yani ilaa maa dakaytum maxaa marka taxriimkii intaa waa laydinka xarimay laakiin wixii aada gowracdaan waa la idiin xalaaleeyay kaas xaaraan maaha saasay ka dhigan tahay marka ayb qaar saddexaadna waxay leeyihiin wamaa akala sabucudu u laabanaa bis wixii dugaag ou cuno dugaagga wixii uu cunaa hadda calooshiisa wixii ku jira lama soo bixi karee oo waxaa laga wadaa maftarasahu fa akala minhu dugaaggii baa ku booday waxbuu ka cunay neefkii weli waa nool yahay waa soo gaarteen waa qala kartaan xaggaas u laabana marka wamaa akala sabucu laakiin wixii uu dhammaystayoo uu cunay de si aada u gaartid maleh kaas ayb ilaa maa wixii maahan edakaytum aada gowracdeen wamaa dubixa wamaa baa laydinka xarimay dubixa la gowracay cala annusubi liajli nnusubi asnaamta la taagtaagay annusub waa wa waxa la taagtaagay oo ansaab wax la taataagaa jirayoo ay dhagax ay caabudi jireen marka mushrikiintii wixii marka waxyaabaha asnaamta loo gowracayna waa la idinka xarimay wa an tastaqsimuu inaad ku qeybsataan bilaslaami qoryihi qoryo inaad ku qeybsataanna oo wixii ilaahay idinku arsuqayay oo allah uu idiin yacnii qadaray inaad qoryo aada ugu qeybsataan yaa la idinka xarimay waa wa an tastaqsimuu wastiqsaamukum qeyb dalabkiina inaad qeybta yacnii aada ku raadsataan bilaslaami qoryo yaa la idinka reeboo laydinka xarimay marka carabtu laba hab ayay taqaanay qof walbaa wuxuu haysan jiray saddex qori midna waxaa ku qoran laa midna nacam midna eber waayo markuu safar rabo markuu yacni meel inuu wax sameeyo rabo saddexdaas qori ayuu mid ka qabsanaa tou meel ku rido hadday nacam usoo baxdana waa baxaayo laa hadday usoo baxdana ma baxaayo ama ganacsigii ma sameynaayo wixii ma ku dhaqaaqayo qeyb kalena eber hadduu usoo baxana waa ku celinaa qeyb labaadna waxay ahayd toddoba qori bay lahaan jireen oo markaa midba ay markaa wax ku taallo oo mid marka yacnii waxaa ku taallo laa mid minkum ayaa ku taal mid waaxid ayaa ku mid waxaa ku taalla min hayrikum mid waxaa ku taal mulsaq mid waxaa ku taal alcaqlu mid waxaa ku taal waa eber kuwaasna marka waxay isticmaalayaan haddii laysku qabsado cunug oo kale kuwaas ayay u tagayaan meelaha ay yaallaan mid baa laga qabsanaa mulsaq hadday soo baxdo ninkaa waa lagu dhejiyey cunugaas ma dhalin waaye minkum hadday soo baxdo waa ka mid waa idinka mid yahay waaye yacnii waxyaabihii marka ee alla usoo qeybiyey wixii loo qeybiyey iyo waxaan loo qeybinin bay marka waxay ka raadinayaan macrifadeeda qoryahaas taasaa laga reebaa marka walidaalika nebigu markii uu yimid maka kacbadii uu qabsaday laba masawir taallo ayuu ku arkay ibraahim iyo ismaaciil ay ku tilmaamayaan qoryahaasna gacanta ay ugu jiraan markaasuu wuxuu yidhi allaan ku dhaartay istiqsaam maynan samay jirin ibraahim iyo ismaaciil ayb taas marka macnaheedu sidaas waayo taana waa la reebay arrintan marka waa ka duwan tahay qurcada qori tuurka iyo arrintan kala laba way arrintan baasaysiyaa ku jira soo ma arkeysa laakiin qori tuurku baasaysi ma ku jiro weli marka xuquuqdu ay isciriiriso oo laba qof ama saddex qof ama afar qof ay uu ka dhexeeyo hal shay oo aan qeybsami karin shayga hadduu qeybsami karo waa loo qaybinaa laakiin waxaan qeybsami karinaa jiro maalan hal shay waayo lama qaybi karo kulligoodna waa u siman yihiin nin nin uga xaq badan ma laha sidee la yeelaa markaas midka qaadanaayo oo helaayo waxuu ku helaa qorituur qorituurkaas markaa damaahan baasaysi kuma jira eedadaa lagu kala saara saddex nebi ayaana ku dhaqantay oo nebiyullaahi zakariya waa soo marnay markii uu maryam uu helaayay wamaa kunta wamaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayuhum yakfulu maryam nebiyullaahi yuunusna baddaa loogu tuuray fasaahama fa kaana min almudxadiin nebiguna markuu safar aadayo xaasaskiisa oo u qori tuuri jiray midii oo usoo baxo u kaxaysa jiray daalikum kii naas lasoo sheegay fisqun weeyaan dhaaca ka bax daacadii rabbiyoo laga baxo waayo waxyaabaha lasoo tilmaamay marka fisqun marka la leeyahay sharcigu ama qur-aanku markuu fisqi tilmaamo gaalnimona waa laga wadaa mararka qaar mararka qaarna fisqigan aan gaalnimada gaarsiisnaynee kabiirada waa laga wadaa labadaba waa dhici kartaa marka sharcigu meel walbo fisqi qur-aanka uga soo arooro maahan inaad ku xambaarto kabiira min alkabaa'ir oo aan gaalnimo ahayna isaga xambaarta maaha mar walbana in gaalnimo lagu xambaaro ma aha oo in qaraa-inta iyo macaanida lala socdo ayb waxyaabahan marka waxyaabada waxaa ku jira gaalnimaba ah wamaa uhila ligayr illaahi iyo wamaa dubixa cala nusubi iyo qofka waxyaabaha waa waa kufri alyawma maanta iyo isa aladiina kuwii way ka quusteen kafaru alyawma maanta ayaa ya-isa aladiina kuwii kuwii ay ka quusteen kafaruu kufriyey min diinikum diinkiinii xaggiisii ay ka quusteen ayb oo marka macnuhu wuxuu yahay inaad diinkiinii ka tagtaan fatartaduu canhu aada ka ridowdaan shirki a u laabataan maantay ka quusteen haddii marka de saxaabadeeda inay diinkii ka laabteen ma dhicin waaba yani xaajatulwadaac markay aayaddan diinkan sidan u dhammaystirmay markay arkeen gaaladii waa iska quusateen macno marka waa sidaas wuxuu yahay macno kale ibnu cadiya uu ku fasiray wainamaa hada alya-su wuxuu yihi quustan cindii aniga agteyda min idmixlaali amri lislaami wa fasaadi jamcihi ayb wafasaadi jamiicihi liana hada amrun kaana yatarajaahu man baqiya min alkufaari wuxuu leeyahay inay diinta waxaa laga quustay waa inay diinta baaba-do islaamku kulligiis tirtirmo dhammaantiisna uu fasaado ma dhacayso waayo nebigu wuxuu yihi laa tazaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khaalafahum xataa yaatiya amru llah mar walba islaam toosan waa jiraa taas waay marka macnaha sidan uu tilmaamayana yaa dhow waayo qof islaamay ma gaaloobayo ma laga wado oo kaasaa laga quustay macnayeedu maahan oo dad diintii dib uga laabtay waa jireen laakiin islaamkii guud ahaan inuu tirtirmo waa ka quusteen awel waxay islahaayeen waa tirtiraysaan iyo waa baaba-aysaan iyo waxaasay islahaayeen ayb walidalika yowma hawaasin markay muslimiintu jabeen ayaa markaa safwaanu bnu umaya waa kii yidhi xiina nkashafa almuslimuun wuxuu u maleeyey marka islaamku saa inuu ku tirtirmaayo alaa batala sixru lyowm ayuu yii sixirkii maanta u buray buu yihi muxuu ka hadlaa marka islaamka waay wuxuu sheegaa marka islaamkii baa maanta baaba-ay buu leeyahay taas marka waa ka quusteen waay maanta alyawma maanta ya-isa aladiina kuwii way ka quusteen kafaruu kufriye min diinikum diinkiinii bay ka quusteen xaggiisa falaa takshow ha ka cabsanina hum iyaga wakshowni aniga cabsada alyawma maanta ayaan alyawma maanta ayaan akmaltu aan dhammaystiray lakum idinka diinakum baan idin dhammaystiray wa atmamtu waxaan taam yeelay calaykum idinka korkiina nicmatii nicmadaydaan ku taam yeelay dushiina wa radiitu waxaan raalle idinkaga noqday lakum idinka alislaama islaamkii ayaan raalle idinkaga noqday diinan diin ahaan min jihati diinin macnaha diin aan islaamka ahayn ilaahay raalle kama aha waman yabtaqii hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu baan soo marnay faman qofkii udura loo dhibaato geliyo fii makhmasatin gaajo dhexdeed ama gaajo darteed loogu dhibaato geliyo hayra mutajaanifin mid iilanayo xaal uusan ahayn liithmin dembi u iilanayo xaal uunan ahayn qofkaasi ee markaas cuno baktigii intii ruuxdiisa uun halaaga uga badbaadiyo cuno fa ina allaha alla kafuurun mid dhaafid badan waaye raxiimun naxariis badan markaad idiraarka goormuu imaanaa iyo xaaladahaasna suurat lbaqara ayaan kusoo marnay hada aakhiruhu wallahu aclam wasala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih